haddaba xildhibaan jirdew waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada golaha guurtida isagoo weliba ahaa guddidii dhinaca guurtida labada gole ay u saareen aad iyo aad gujo ugu ficnaa boqolkiiba boqol si fiican baa goluhu labada xeer xeer foodiin iyo xeer koob iyo sagaashan labadaba waxaa lagu ansixiyey lix iyo lixdan mudane ayaan ku ansicinay jawiguna aad iyo aad buu ficnaa bal haddaa dad badan walaac bay qabeen toddobaadyada ugu dambeeyana golaha guurtida laftooda xildhibaanada shireer bay ku jireen taa ka hor jirtay aad iyo aad horta waa jireen wax xoogaa waa jireen laakiinse ka golo guurti ahaan waa golihii odayaasha waa golihii nabadda waa golihii somalilan salka u fadhiisiiyey mar walbana dhinacyadii iyo khilaafka wax walba weegayey iminkana sidii ugu fiicnayd ee xalku ahaa ee dalka iyo dadkaba u danha yaan ku ansixinay ugu dambayn jirta dadka qaar tabanayeen qodob ku jira xeerka khaasatan kawrada oo kusoo bixida gobolada oo kale isusii dhex jirta haddana awalba xeerka lagu soo daray dhowaan may waxba laguma soo darin boqolkiiba labaatan waddanka somalilan waxaa gaadhay xisbigii udub la odhan jiray intii ka dambaysay urur gaadhay ma jirin waxaana loo eegaa markay gaari waayaan saddex cidda ugu soo horraysa oo haldheeri uun ah saddexda ugu sarraysa unbaa la qaadaa marka waa isku miduuna dadkunbaa si kale u fahmay marka dadka u fahmay in codka haldheerigii laga saaray oo boqolkiiba labaatan laga rabo urur walba ee hadda ku dhegaysanaya waxaan ugu bishaaraynayaa ciddii gaari weyda ciddii haldheeri kusoo baxda unbaa leh waa isku mid waxba khilaaf ma jiro waddankuna waa tii hore lagu soo doorashooyinka loogu soo galay waana sidii ilaa labadii kun iyo labadiina waa sidii loogu soo dhaqmayey xildhibaan cabdixakiin waxa uu ka mid yahay golaha guurtida xildhibaanimka ka soo dareeray codkii iminka hadda u dhammaaday aqlabiyad baa lagu meelmariyey xildhibaan bal ka waran dareenka jawiga golaha maanta maasha allah bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad buu jawigu maanta u wacan yahay maadaama wixii labada gole iyo dalka qaranka dhex yaalla ay tahay xeerarkan ay ahaayeen oy saaka labadii golena heshiis ku yihiin in xeerkii gudbo dalka doorasha ka dhacdo madaxweynuna markii hore uu yiri haddii labada gol iska soo heshiyeen xeerarka anna waan seexaya waxaan jeclay marka madaxweynaha ay u tagto ee golaha kale ay martana inuu madaxweynu seexayo dalkuna uu doorasho u daleelayo iyo nabadgelyo barwaaqi bashir golaha guurtida waa markii labaad xeerkoodu ku soo noqdo iyadoo horaa muddo dheerna u haysateen oo ka shaqaysteen oo deetana golaha wakiilada uu sii gudbay marka haddana golaha wakiila sida ugu dhaqsaha badan mau rajaynaysaan inuu isu dhaafiyo aad iyo aad iyo aad maadaama dee labada golaba maanta intay guddi soo saareen laba guddi ka soo shaqaysa xeerkan oo iska soo afgartay inaan khilaaf golayaasha ka dheximaan heshiiskaasi mar hadduu dhacay anna aanu ansixnay wixiina heshiiska ay yihiin golaha wakiiladuna ku hakan maay madaxweynuhu gudbeen madaxweyne awalba wuxuu yahay hadday golaha soo heshiiyaan anugu ansiixaya doorashada aad iyo aad aad iyo aad dhabbihii doorashooyin dhabbihii nabadgelyada qaaday waxaan leeyahay dalku doorashu u dareerayaa madaxweyne wuu seexayaa sanadkii hore aan colaad iyo ku jirnay dagaal sanadkan waxaan jeclahay in loo dareerayo sanad doorasho iyo barwaaqi bulsho ay noqonaysaa dhinaca kale xeerarkan markay golaha guurtida ansixiyeen sida xeerarka iyo dastuurkuba ay dhigayaan xogayaha golaha guurtida ayaa u soo gudbiyey xogayaha golaha wakiilada oo ka guddoomay haddaba guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada cali xaamud jibriil ayaan isagana la kulmay bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad buu dareenkaygu fiicaya waxaan saaka u mahadnaqayaa ma hambalyo fiican u dirayaa golaha guurtida oo si sharaf leh iyo imika leh ugu codeeyay xeerkii aqlabiyad lix iyo lixdan out of labiyo sideetanka saaka si fiican bay yeeleen isla imikaba xeerkii way noo soo gudbiyeen xeerkii annagana waa kaa gacantana laga soo saaray ad arkayso shirgudoonkayga ka tashan doona iyo golaha aruurta waa la sii dayn doona hadii la yidhahdo waa maalin guulle waa maalin taariikhiya waa maalin wanaagsan waa maalin ummaddu wixii ay u heelanayd ee ay sugaysay muddo fara badan in oo jidkii doorashada in la qaado ahayd ay maanta dhabbihii doorashada la qaaday
mudanayaasha golaha guurtida iyo golaha wakiilada marka la eego dadku waxay sugayeen guddoomiye cali in xeerarkaa doorashooyinkeeda ka soo dhammaadaan siaa ugu dhaqsaa badan ay ugu gudbaan madaxtooyada madaxweyne oo saxeixo deetana xaaladii muranka isku taagtaankeed uga baxda somalilan ma la qaaday dhabbadii maanta
waxay u eg tahay ama saaka ay u eg tahay in dhabbihii la qaaday saaka wax kastaoo xeerkan la hordhigay carqalado badan baa la hordhigay oo aan waanu ka sifaynay si wanaagsan oo degan baanu ka sifaynay oo taa ku noqon maayo laakiin waxay u eg tahay iminka heshiiskii labada gole ay gaadheen baa saaka dhaqan galay annaguna sidaa ay u soo gudbiyeen golaha guurtidu ayaanu ku raacaynaa ma taaban karno waxaanu ku heshiinay oo labada golaba oo la wada saxeexay ilaa saddexdeeda shirguddoonna aanu saxeexnay saddexda shirguddoona golaha guurtiduna ay saxeexeen inuu xeerku saa muttafaq ku yahay sidii aanu ku heshiinay saaka ku ansixiyeen sidaasaanu kusii daynaynaa aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa u ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada somalilan cali xaamud jibriil oo igu warramayay barxadda golaha wakiilada kadib markii ay ka guddoomeen xogayaha golaha guurtida xeerarkii doorashooyinka ee golaha guurtidu ay saaka ansixiyeen berri ayaa la filayaa ama maalmaha soo socda in golaha wakiiladuna ay usii gudbiyaan madaxweynaha somalilan si uu waajibkiisa dastuuriga uga guto khadar maxamed cakulle v o a hargeysa